ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta dowladda imaaraadka carabta ka raaligeliyey dhacdadii abriil sagaalkeedii sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankeedii ay dowladda soomaaliya lacag ka timid imaaraadka carabta oo kasoo degtay garoonka aadan cadde ee muqdisho ay kula wareegtay
waxaan rabaa halkan inaan sidoo kale ka caddeeyo madmadowgiisoo kala dhex galay labada dal soomaaliya iyo dowladda imaaraadka carabta ee ka bilowday dhacdadii abriil ee halkan ka dhacday eeraboorka waxaan rabaa inaan u muujiyey inaan ka xunnahay waana ka raaligelinaynaa walaalaheen laba daloo walaala ayaan nahay wixii dhacay waxaan leeyahay horay aan uga soconno waa ku mahadsantihiin
rooble ayaa waxa uu sheegay in dowladda imaaraadka carabta ay lacagtaasi heli doonto isagoo dhinaca kaleetana ku baaqay in bog cusub uu u furmo xiriirka labada dhinac ee soomaaliya iyo imaaraadka
waxaan rabaa sidoo kale inaan u caddeeyo dowladda aan walaalaha nahay ee imaaraadka carabta inaan u hayno lacagtoodii xilligaas laga qabtay waxaanu u sheegayaa ka xukuumad ahaan inaan diyaar u nahay inay qaadan karaan xilli kasta oo ay diyaar u yihiin waana soo dhowaynaynaa wixii dhacayna waa idinka raalligelinaynaa bog cusub aan bilowno rooble ayaa waxaa kaleeto uu sheegay maanta kadib markii uu deeq gargaar ah ka guddoomay safiirka imaaraadka carabta soomaaliya uu jooga hadalkaasi waxaana dowladda imaaraadka uga mahad celiyey deeqdaasi gargaar
dowladdii ugu horraysay oo ah dowladda iskutagga imaaraadka carabta oo ka jawaabtay dalabkii ahaa in shacabka soomaaliyeed ee abaaruhu ay culayska ba'an ku hayaan ugu soo gurmadaan waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo waana soo gaartay gurmadkiinnii waana ku mahadsantihiin waana gurmadkii ugu horreeyey oo dal walaalo ah uu nala soo gaaro
dowladda soomaaliya ayaa bishii abriil sanadkii labadii kun iyo siddeed iyo tobankii waxay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee aadan cadde ku qabatay lacag ku dhoweyd toban milyan oo dollar oo iyadu diyaarad ka timid dalka imaaraadka carabta ee waday saraakiisha soomaaliya ayaa xilligaasi ku dooday in lacagtaasi ay ahayd mid lagu carqaladeynayo soomaaliya laakiinse safaaradda imaaraadka carabta ee soomaaliya ayaa sheegtay in lacagtaasi loogu talagalay mushaaraadka ciidamada dowladda soomaaliya ee imaaraadka uu tababarayey xiriirka soomaaliya iyo imaaraadka carabta ayaa kadib xilligaasi xumaaday waxaana imaaraadku ay joojiyeen tababarkii ay siin jireen ciidamada soomaaliya sidoo kaleetana waxaa xirmay isbitaalka uu maamuli jiray imaaraadka ee ku yaala magaalada muqdisho go-aanka raaligelinta ee ra-iisul wasaare rooble ayaa noqonaya waddo cusub oo xukuumadda ra-iisul wasaarahaasi ay qaadatay iyada oo madaxweynaha soomaaliyana saamaxaada arrintaasi aanan weli si saxa dhankooda aysa uga soo bixin madaxweyne ku-xigeenka puntland